الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ama bacd ikhwaani fillah darsigan imtixaanaha ahaa oo silsiladii shaksiyat almara almuslima ayaynu waxaynu soo gaarnay baabkii sagaalaad annagana er toban baab baa uqeybin doonaa baabkii sagaalaad marka ayaynu soo gaarnay waxa uu odhanayaa baabkaasi ciwaankiisu yahay almar'at almuslima maca akhawaatiha wa sidiqaatiha gabadha muslimadda sida ay ula dhaqmayso walaalaheeda islaamka iyo kuwa saaxiibadeeda wuxuu ku dul wareegayaa marka baabkaani calaaqada dadka muslimiinta ka dhaxaysa iyo sida ay u wada dhaqmayaan iyo wanaagga lagu wada dhaqmayo iyo wixii aan la ogolayn oo la iska ilaalinayo haddaba markaa qodobaynu uqeybin doonaa qodobadaas ayaynu kaga hadlaynaa haddii rabbi idmo qodobka ugu horeeya waxaynu ku soo qaadaynaa tuxibuhunna wa tu'aakhihimna fi llah ay macnaha alxubbu fi llah qodobkaa ugu horeeya wuxuu ka hadlayaa alxubbu fi llah wareer hadda ku dhacay teed u dhacdhac waa wareer jayid waxaynu niri baabkan qodobka sagaalaad almar'at almuslima maca akhawaatiha waxaynu ugu horumarinaynaa qodobka koowaad oo odhanaya alxubu fi llah xubbiga waa qofku inuu qofka uu jeclaanayo oo kalgacayl u haynayo uu ilaahay darti u jeclaado haddaba alxubbu xubbiga marka laga hadlayo laba qaybood buu uqaybsamaa xubbu cibaada oo jacayl cibaado ah iyo xubbi fitra ah oo qofka ku abuuran oo aan cibaado ahayn ka hadli mayna marka caawa haddii rabbi idmo kan fitrada ah qofku inuu ilmihiisa jecel yahay labada qof oo isqaba isjecel yihiin qofku waalidkii uu jecel yahay xoolihiisa jecel waxyaalaha fitrada oo bilo-aamigoo dhan ku abuuran ka hadli mayno ee waxaynu ka hadlaynaa xubu cibaada xubbiga haddii aada la timaadid ajarka lagaa siinayo oo aada ilaahay ugu dhowaanayso oo rabbigii subxaana qaadirka ahaa aada ku gaaraysid ridaha ilaahay iyo waxa weeye jannada aada ku gaaraysid xubbigaasi markaa shardi buu leeyahay waa inuu noqdaa allihii subxaana qaadirka ahaa daraaddi inaad waxaa u jeclaanayso qofka aada jeclaanaysid inaad ilaahay daraaddi u jeclaanaysid qofka aada nacaysid oo necbaanaysid inaad ilaahay darti u nebcaasid sidaa daraaddeed buu nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam awtaqu cura aliimaan alxubbu fi llah waalbugdu fi llah waxa ugu sarreeya oo ugu adag shucabuliimaan waa inaad maaragtay ilaahay darti wax u jeclaatid ilaahay dartina wax u necbaatid axaadiid kale nebigu wuxuu ku leeyahay man axaba fi اllaah wa abgada fi اllaah wa acdaa fi اllaah wa manaca fi اllaah wa manaca fi اllah istakmala aliimaan oo kama qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam qofka ilaahay darti wax u jeclaada ilaahay dartii wax u naca ilaahay dartii wax u bixiya ilaahay dartii wax u diida ay macnaha isagoo dhanba uu yahay qof ilaahay dartii wixii uu samaynaya u samaynaya allihii subxaana qaadirka ahaa waxaa qofkaas nebigu u ballan qaaday qofka saas samaynaya iimaankiisi inuu dhammaystirmay haddaba ikhwaani fillah wa akhawaati waxaynu doonaynaa xubbigeenna waxa aynu jeclaanayno oo ilaahay ugu dhowaanayno inaynu ka qaadanno kitaabka iyo sunnaha maadaama allihii subxaana qaadirka uu yihi inama almu'minuuna ikhwa mu'miniinta unbaa walaala a baa la yidhi dadka mu'miniintaa unbaa walaala ah waa xasri baa la geliyey ay imaannimada ayay maaragtay ka ratimaysaa walaalnimadu iimaan haddii la waayo walaalnimadii waa burburaysa haddii iimaankii la helo markaa akhuudii waa la helaya laakiin dadkii iyagoo marka walaala ah ayaa haddana xubbi loo baahan yahay adoo islaamkii oo dhan walaalaha yihiin ayaad haddana waxaad jeclaanaysaa qofka diinta ku taagan oo ilaahay ka cabsanaya oo manhajka saxiixa ku soconaya oo hawadiisa aan raacaynin ayaad jeclaanaysa haddaba haddii aynu markaa fiirino waaqiceenna maanta waaqiceenna marka aynu fiirino sida aynu nahay oo dhaqankeennu yahay dadka islaamkaa maanta amase khaasatanba innaga soomaali ahaan dhaqankeennu uu yahay iyo nusuusta markaynu isku fiirino waxaad arkaysaan inaynu aad iyo aad u kala fognahay waxa ilaahay iyo rasuulku inaga doonayaan iyo waxa aynu ku dhaqmayno haddaba marka bal nusuusta aynu qaar soo qaadano ka bacdina aynu fiirino bal waaqiceennu sida uu yahay qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam halaatu man kuna fiihi fiihi wajada xalaawat aliimaan saddex arrimood qofka laga helo waxa uu helay qofkaasi macaankii iimaanka maxaa ugu horeeya an yakuuna allahu wa rasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma ilaahay iyo rasuulka inuu cid walba ka jeclaado oo waxa kale oo dhan uu ilaahay iyo rasuulka ka jecel yahay wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah u fiirsada qodobka halkaa jumladaa si fiicana loo fahmo qodobka koowaad haddaynu faahnay oo ah ilaahay maaha ilaahay iyo rasuulka inaad cid walba ka jeclaatid oo ay noqdaan ilaahay iyo rasuulku kuwa aad ugu jeceshahay wax walba xataa naftaada waayo xadiid kale ayaa fasiraya cumar ibn khadaab radia allahu canhu markuu nebiga ku yiri xadiidkan uu ka maqlay ayuu markaa waxa uu yiri markuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qofkiin iimaan saxiixa laga heli mayo ilaa aan noqdo midka uu cid walba ka jecel yahay xataa ilmihiina iyo waaridkiina markaasuu yihi rasuulka ilaahayow cid walba adaan kaa jeclahay ilaa naftayda mooye markaasuu yihi laa yaa cumar ilaa aad naftaadana iga jeclaatay markaasuu yihi alaan hadda ayaan cid walba kaa xataa naftayda haddaba marka xadiidkan waxa uu leeyahay qeybtiisa dambe wa an yuxiba almar'a qofka inuu u jeclaado laa yuxibuhu ila lilah macnaha qofka inuunan wax kala ku jeclaanin ee ilaahay darti u jeclaado haddaba jumladaas iyo waaqiceenaan isku fasiraynaa haddii rabidno maanta waaqiceenna aynu fiirina haddaynu soomaali nahay caalamka kale oo dhan inaga daayay islaamka kulli dhibaatada waa inala qabaan laakiin maadaama inagu aan doonayno inaynu dhexdeenna istasxiixino oo dhexdeenna dariiqa xaqaa isugu yeerno aynu fiirina bal in dadkeenna maanta soomaalida ay ilaahay dartii isku jecel yihiin waxaad arkaysaa waaqica saxiixa haddii aynu indhaha iska tirin oo aynu indhaha iska laabin inaynu khilaafsannahay xadiidka waayo sababtu maxay tahay soomaalida maanta waxaa la isku jecel yahay dadka waxaa ugu badan waxaa la yidhahdo qabiilka iyo qabyaaladda qabiil bay isku jeclaanayaan ka soo gudub qabiilkii oo dadkii waxaaba la odhan karaa caamadii iyo waa loo cududaari jiray oo dadka jahliga ah ayaa la odhan jiray haddii kuwii wadaadada sheeganayay oo diinta shaatigeeda gashanaa ay iyagii laftigoodii ama qabiil isku jeclaanayaan ama intay ka soo gudbeen qabiilkii iyagii waxyaalo kale oo iyagu ay samaysteen ay isku jeclaanayaanna waa masiibo kale marka bal waaqiceenna aan fiirino awal wadaadadu markii ay muxaadarooyinka jeedinayaan dadka waxay kala hadli jireen qabiilka iyo taqliidka waxyaalaha noocaasa in laga tago ayaa shabaabka lagala hadli jiray laakiin laguma baraarujin jirin oo si fiican loogama dhaadhicin jirin waxaa loo fahamsiin jiray shabaabka taqliidku inuu yahay in madhab lagu dheganaado ama waxa weeye suufiyadii iyo caqaa'idkoodii khaldanaa lagu dheganaado way tahay taqliid laakiin taqliid kale oo casriya ayaa shabaabkii qoorta loo wada geliyey oo mid walba waxa uu ka dhigtay inuu qofka ku jeclaado arrinta noocaasa qofka kale waad aragteen waaqiceenna maanta yaalla intaasoo waxa weeye xisbiya iyo ururo kala duwan oo kulli wada jamaacaad islaamiya sheeganaya oo kulli waxa weeye odhanaya annagaa dadkii diintii xaqayd ugu yeerayna ayaa la isku jeclaanaya waad ujeedaan waaqiceenna maanta waxayna haysta waxaa laga yaabaa qofkii soo gaaray muddo ka hor inaan la aqoonin soomaalida jamaaco islaam sheeganaysa ilaa suufiye mooye suufiyadii iyo ashcariyadii iyo mooye laakiin maanta intaasoo bay sii marayaan maalinba kuwo cusub baa imaanaya markaasaad waxaad arkaysaa dhexdooda markaa dhexgeshidood fiirisida waaqica xaqiiqa uu yahay waayo ma doonayna inaan xaqiiqada indhaha ka qabsanno oo indhaha ka laabno waxaad arkaysaa inay isku jecel yihiin lianna hebel waxaan ku jeclahay jamaacadaydu ka mid yahay kaa kale oo aan jamaacadayda ka mid ahayn hadduu si walba u wanaagsan yahay hadduu dariiqa xaqaa dadka ugu yeerayo ma jeceli waayo sababtu maxay tahay jamaacadayda ka mid maaha kulli maanta saasaa taalla awar suufiyadu saasay ahaayeen waxaad arki jirta inay isku dagaalami jireen annagu saalixiyaanna qaadiriyaanna jeelaaniyaanna qolo walba waxbay sheegan jireen aweysiya ayay isku wada layn jireen oo isku necbaan jireen hadda maanta waxaa soo baxday intaasoo kaloo jamaacadood ikhwaan muslimiin gaarkooday isku jecel yihin islaax baa ka dilaacay gaarkooday isku jecel yihin haye altixaad baa dilaacday gaarkooday isku jecel yihin tabliiq baa dilaacay gaarkooday isku jecel yihin tagsiiriyiin baa dilaacay gaarkooda isku jecel haddaba wixii marka waxaad arkaysaa xadiidkan markaad sharxiisa si fiican u dhuuxdid inaan ilaahay darti la isku jeclayn ee la isku jecel yahay jamaacaad iyo adduunyo inay meesha soo gashay haddaba ikhwaani fillaah gaari mayna xaqiiqada saxiixa iyo waxa weeye iimaanka macaankiisa iyo dhadhankiisa ilaa aynu isku jeclaano ilaahay darti kabacdi markaa aynu qabsanno manhajka saxiixa oo kitaabka iyo sunnaha calaa fahmi salafi asaalix aynu qabsanno oo aynu kaa ku walaalowno oo isku jeclaanno oo isku xiriirino waayo manhajka saxiixa markaad qofka ku jeclaanaysid waxaad ku jeclaanaysaa ilaahay dariiqiisiibuu ku taagan yahay oo ku dhegan yahay amaa waxaan kale oo dhan oo adduunyada ku xiran oo jamaacaadka iyo taxasubka iyo waxaasoo dhan waxay qiimaa leeyihiin male beri bayna baaba'ayaan waana laga tegayaa waxay ku tarayaanna male haddaba waxaan qof walba oo muslima oo hadalkayga fahmaya aan ugu yeerayaa in la isku jeclaado ilaahay dartii ee aan wax kale laysku jeclaanin lagana tago waxaan maanta laynagu mashquuliyey oo shabaabka taqliidka iyo dhibaatada qoorta loo geliyey in kitaabka iyo sunnaha la fahmo oo kaa la raaco ayaan idinku yeeraya waxaa laga yaabaa hadalkaa inay dad badani ka xumaadaan ama ay dad badani khalad u fahmaan ma aha ikhwaanii fillaah in hadalka khalad loo fahmo waxa aan doonayna waa dariiqa xaqaa inaan qabsanno ee ma aha inaanu ugu yeerayna dadka inaan waxa weeye annagu xisbi kale ugu yeerayno la bal waxaanu doonaynaa kitaabka iyo sunnaha inaynu qabsanno calaa fahmi salaf asaalix manhaj salaf inaan qabsanno kaa un baana badbaadinaya insha allahu tabaaraka wa tacaala qofkii ilaahay u qadaro oo rabbi fahansiiyana wuu qabsanayaa qofkii kalena hadde taqliidkiisii ayuu isaga dheganaan doona marka xadiidkaasi wuxuu inoo waadixiyey in ilaahay darti laysku jeclaado ee aan wax kale laysku jeclaanin haddaba akhawaati fillaah waxaa la rabaa dumarkuna ilaahay darti inay isku jeclaadaan ee aynan qabiil isku jeclaan oo aynan wax kale isku jeclaan oo waxa weye ay noqdaan kuwa ilaahay darti isku jecel haddaba mansilada iyo wanaagga uu helayo qofka ilaahay darti qofka ku jeclaada aynu wax iska taabsiino waa qodobka labaad waxaan ku soo qaadaynaa mansilatu almutaxaabiina fillah kuwa ilaahay darti isku jeclaaday mansilada iyo wanaagga ay helayaan ayaynu waxa weeye sida nebigu inoo sheegay ayaynu wax ka taabanayna qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam waxa uu nebiguna leeyahay xadiidka saxiixa oo waxa weye maaragtay imaamu muslim uu warinayo maalinta qiyaamaha marka la taagan yahay carasaadka oo qoraxda lagu keeni doono qadra mil madaxaaga lagu soo dhoweyn doono oo dadka kulaylka dhididku intuu ka bato sida uu caddeeyey axaadiidkii miqdaad ibn aswad iyo axaadiista kaloo faraha badan oo la macno ah in qof walba dhididkiisu intuu shiilo oo dhididku ka baxo oo gubto uu dhulka tegayo dhididkiisu oo intuu toddobaatan mayl uu hoos u galo toddobaatan dhudhun intuu hoos u degoo dhulka galo dhididkii kusoo noqonayo waa dhididkiisii keliya markaa kabacdi uu dhididkiisii harqinayo oo bad ku noqonayo maalinta noocaasa oo qoraxda la soo dhoweynayo oo dhibta noocaasa taagan tahay dad waxaa jira ikhwaani filaahi iyagu aan dhididaynin oo iyaga aan qorax arkaynin oo iyagu hoos iyo wanaag ku jira oo raaxaysanaya man hum nebigaa inoo caddeeyey calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi ilaahayga subxaana qaadirka ahaa ayaa u dhawaaqaya oo waxaa la odhanaya ayna almutaxaabuuna bijalaali aawaye kuwii aniga dartay isku jeclaaday maxaad ilaahayow siinaysaa alyawma udiluhum fii dilli yowma laa dilla ilaa dilli maanta waxaan harinayaa hooskayga ayaan harinayaa maanta iyoon hoos kala jirin ilaa hooskayga mooye haddaba markaa riwaayadaha qaar kale axaadiista hooska caddaynayo waa hooska carshiga ayay axaadiista qaar ku caddaynayaan qaarna way idlaaqeen haddaba marka halkaa waxaa inooga muuqata qofka allihii subxaana qaadirkaa daraaddi u jeclaaday qofka kale ee aan wax kale oo sababa oo uu ku jeclaaday ayna jirin ee rabbigii subxaana qaadirkaa qofkaasi diinta ilaahay buu ku taagan yahay ilaahay buu ka cabsaday dariiqii xaqaabuu haystaa oo waxa weye maaragtay ku jeclaaday inuu helayo markaa wanaagga noocaasa haddaba qof walba u shaqayso maalinta qoraxdaa la taagan yahay oo hooska loo baahan yahay oo carasaadku waa dhul siman oo aan wax la harsado lahayn oo saxaara ah oo cidlo ah haddaba qof walbow ku talagal maalinta noocaasa allihii subxaana qaadirka ahaa inuu waxa weeye ku kugu abaalmarinayo haddii aad adduunka markaad joogtid ilaahay darti wax u jeclaad wuxuu kaloo nabigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam qaala allahu tacaala wa xadiid اlqudsi almutaxaabuuna fi jalaali kuwa ilaahay dartii isku jeclaaday lahum waxay leeyihiin oo u sugnaatay manaabiru min nuur manaabir mimbar bay ku fadhiyaan nuura yaqbiduhum الnabiyuuna wالshuhadaa waxaa jeclaanaya booskaa inay gaaraan oo helaan nebiyada iyo shuhadada waana xadiis saxiixa oo imaamu tirmidi warinayo wa saxaxahu alcalaamatu alalbani raximahu llah fi saxiixi aljaamici wa fi sunani tirmidi ayuu ku saxiixinayaa imaamu ahlusunna fi hada alcasri imaamu alalbani haddaba marka xadiidkaana waxaa inooga sugnaaday in allihii subxaana qaadirka ahaa ku abaalmarinaya dadka ilaahay dartii isku jeclaaday wanaagga noocaasa waxaa kaloo kasii ka sii wanaagsan qofkaad ilaahay darti u jeclaatid oo ay diin iyo caqiide kaa noqoto ilaahay baa ku jeclaanaya ilaahaygii subxaana qaadirka ahaa ayaa ku jeclaanaya ma daliilu calaa dalik maxaa u daliila arrintaana waxaa u daliila xadiidka imaamu muslim uu warinayo waxa uu leeyahay can abi hurayrata radia allahu canhu qaala waxau yihi can inabiyi sala allahu calayh wasalam nebigu ka warinaya nebigaa wuxuu yihi ana rajulan ay man kaana qablakum ummadihii hore nin ka mid ahaa oo rajulan ayaa waxa uu sameeyey zaara waxa uu booqday oo soo booqday akhan lahu nin walaalkiisa ay akhan lahu fi llah fii qaryatin ukhra nin walaalkiisa oo ilaahay dartuu u jeclaaday oo magaalo kala degan ayuu waxa weye inuu soo booqdo oo u tago oo soo siyaarto uu u safray fa arsada allahu tacaala calaa madrajatihi malakan allihii subxaana qaadirkaa baa meeshii uu soo marayey waddadii ayuu wuxuu u fariisiyey meleg min almalaa'ika ay calaa suurati iblaan macnaha qof buu iska soo dhigay halkaasaa ilaahay meleggaa u fariisiyey oo meleg baa ilaahay u soo diray markuu marka u yimid oo meeshii yimid ayuu waxa uu ku yidhi falamaa ataa calayhi qaala wuxuu yidhi ayna turiid xaggee baad doonaysaa qaala wuxuu yihi uriidu akhan lii fi haadihi alqarya magaaladaasaan u socdaayo walaalkay ee ilaahay darti aan ku jeclaaday ayaan doonayaa inaan soo siyaarto qaala waxa uu melagii yidhi hal laka calayhi min nicmatin taburuhaa wax abaalah oo uu kugu leeyahay oo kugu kaliftay inaad maaragtay u usoo siyaaratid miyaa jira macnaha maxaad dantaadu maxay tahay ma abaal buu kugu leeyahay ma wanaag buu kuu sameeyey maxaad u samaynaysaa saas oo aad u soo safarto qaala waxa uu yidhi ninkii laa gayra anii axbabtu axbabtuhu fi llah maya wax wanaaga iima samayn oo kale laakiin ilaahay darti baan u jeclaa oo rabbigii subxaana qaadirkaa darti baan isku jeclaanay qaala waxa uu yidhi melagii fa inii rasuulu llahi ilayk waxaan ahay rasuul ilaahay kuu soo diray bianna allaha qad axabbaka kamaa axbabtahu fiihi maxaa meleggii lala soo diray marka ilaahay amray meleggii wuxuu yidhi waxaa layla soo diray inaan kuu sheego inuu ilaahay ku jeclaaday sida aad ilaahay darti wax ugu jeclaatay sidaad ninkaa ilaahay darti ugu jeclaatay ayaa ilaahay ku jeclaaday ay sababtaas adigu aada la timid ayaa sabab u noqotay xubbigaa aa la timid baa sabab u noqday inuu ilaahay ku jeclaado haddaba waa manzilo aada iyo aada u qaaliya marka markaad jeclaatid qofka ilaahay darti u jeclaatid weligaaba ha arkin haddaaran masalan markaad a'imada jeclaanaysid culummada jeclaanaysid dadka diinta u adeegaya oo waxa weeye alraasikiina fi lcilmi a'imatu ahlusunna markaad jeclaanaysid xubbigooda waxaad ogaataa inuu yahay caqiide iyo iimaan waa inaad laakiin qofka ilaahay darti ku jeclaata waayo sababtu waxa weye markaad ilaahay darti ku jeclaatid wanaagay shaqaysteen haddaadan gaari karin xataa xubbigaas ayaa ilaahay wanaag kugu siinayaa sida nebigaba calayhi salaatu wassalaam xadiiskii anas wuxuu leeyahay nebiga calayhi salaatu wassalaam oo meel jooga ayaa waxaa u yimi nin markaasuu wuxu yihi rasuulka ilaahayow qofkii dad jecel oo aan gaari karin oon camalkoodii oo kala samayn karin seebuu u gaaraya markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam almar'u maca man axabba qofku aakhiro waxa uu meel la tegaya oo jannada derajada kala gelaya qofkii uu jeclaado he ciddii aada jeclayd baad meel la tegaysa haddaad dadka wanaagsan caqiidadoodu toosan tahay saxaabadii iyo taabiciintii a'ima ahlusunna dadka diinta u adeegayo saxiixa ee aan dan kale iyo adduunyo kala wadan haddii aad jeclaatid oo aad ku jeclaatid caqiidadooda iyo diinta ay u ku adeegeen allihii subxaana qaadirkaa waxa uu ku siinayaa wanaag aad ku gaartid derajada ay gaareen maadaama adigu aadan camalkoodiio kale la imaan liannahu jannadu waa darajaad aakhiro waxa weeye qof walba wixii uu shaqaysto uu ku tegey haddaba allihii subxaana qaadirka ah inaga mid dhigo kuwa ilaahay darti isku jeclaaday wuxuu leeyahay anas ibnu malik radia allahu canhu markuu xadiidkaa wariyo waxaan jeclahay buu yihi rasuulka calayhi salaatu wassalaam iyo abubakar iyo cumar waxaana rajaynayaa haddaanan xataa camalkoodiioo kala samayn meesha ay jannada derajada ay ka galeen inaan ka tago maadaama aan jeclahay xubbigaa aan jeclahay ayaan ilaahay ka rajaynayaa inuu ana derajada ay geeyo way ku farxi jireen saxaabadu markaa axaadiista noocaasa haddaba aynu dadka wanaagsan jeclaano oo dadka diinta saxiixa ah manhaj ahlusunna waaljamaaca manhaju salaf dariiqatu salafiya dadka dadka ugu yeeraya oo ilaahay darti ugu yeeraya aynu jeclaano oo manhajkooda iyo caqiidadooda ay inoogu baaqayaan aynu raacno waana wax jira oo xaqiiqa qofka ilaahay jeclaado dadku waa jeclaanaya waayo xadiid baa jira nebiga calayhi salaatu wassalaam uu ku leeyahay inoo caddeeyey haddii ila dadku qofkii ilaahay uu jeclaado samadoo dhan baa laga jeclaanayaa haddana markaasaa dhulkana waxaa loogu soo dejinayaa qubuul dadkaa jeclaanaya marka hamoodinina cayaar in qofka dadku ay jeclaanayaan ma aha mansilo oo waxa weeye sahla oo qof walba uu dadka isjeclaysiin kara ma aha waa mansilo qaaliya wey u fiirsada ikhwaanii fillaah waa khawaati maanta waxaa arkaynaa casrigeenna haddaynu soo qaadano a'ima culummada araasikiina fi lcilmi ka imaam ibn baz raximah llah cabdilcaziz ibn baz shaykh اlumma ka imaam alalbani wa sheikh cuthaymin raxmat ullahi calayh kulligood waxaad arkaysaa dad aan weligood arag oo aan la aqoonin oo haddana markay maqlaan xubbi iyo kalkacayl uu gelayo waayo sababtu maxay tahay haddaynan iyagiiba arag oo la dhaqmin diintooda iyo caqiidadooday arkeen ay dadka ugu baaqayeen markaasay jeclaadeen haddaba marka qofka ilaahay dartii lagu jeclaado ayaa muhiim jiddan waxaa marka faa'iide ah oo nebigu ina baray calayhi salaatu wassalaam haddii aad qofka ilaahay darti u jeclaatid inaad ogeysiisid oo u sheegtid inaad ilaahay darti u jeceshahay fa can anas radia allahu canhu qaala waxa weye ana rajulan kaana cinda nabiyi sala allahu calayhi wasalam nin baa nebiga la joogay fa mara bihi rajulu nin baa soo maray kale fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ninkii fadhiyey baa yidhi inii la uxibu haada ninka halkaas soo maray waan jeclahay ey ilaahay dartii baan u jeclahay faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam aaclamtahu ma ogeysiiso ma u sheegtay inaad jeceshahay qaala wuxuu yidhi laa qaala wuxuu yidhi aclimu ogeysii u sheeg ninkii wuu tego ninkiibuu u sheegay o wuxuu yidhi inii la uxibuka fillaah ilaahay dartii baan kuu jecla faqaala wuxuu yidhi axabaka allah aladii axbabtanii lahu ilaahaygii aad dartii igu jeclaaday igu jeclaatay adigana ha ku jeclaado wuu duceeyey haddaba aadaabtaasuu nebiguina baray qofkaad ilaahay dartii u jeclaatid oo diin ku jeclaatid inaad waxaa loo baahan yahay aada u sheegtid oo tiraahid ilaahay dartii baan kuu jeclahay isaguna markaa kuu duceeyo mana aha wax afka baarkiisaahe ogaada ikhwaani fillah qofka ilaahay dartii baan u jeclahay ma aha afka keliya wax laga oranayo ee waa arrin caqiide iyo ku saabsan waxa weeye qalbiga iyo iimaanka sidaa daraaddeed baa waxaa dhacday nebiga calayhi salaatu wasalaam ficlan uu sameeyey arrintan mucaad ibni jabal radia allahu canhu imaamu alumma imaamu asaxaaba fi lcilmi ayuu waxa uu ku yidhi mucaad nebigaa wuxuu ku yidhi yaa mucaad inii la uxibuka waan ku jeclahay waanan ku dardaarmayaa uma uusiika waan ku dardaarmayaa yaa mucaad ma ujeedaa wallaahi buu yidhi inii la uxibuka haddaba mucaad oo nebigu jeclaaday oo ku dhaartay inuu jecel yaha waa inaan jeclaanaa ikhwaani fillah saxaabadoo dhanna waa inaan jeclaanaa oo waxa weeye caqiide iyo diin aynu ka dhiganaa xubu saxaaba ridwaan ullahi calayhim oo aynu iska ilaalinaa qof walba oo saxaabada dhacninaya qof walba oo saxaabada manhajkooda khilaafaya qof walba oo dariiqii nebiga iyo saxaabada khilaafay ikhwaani filaahi waa inaynu iska ilaalinaa kaa'ina man kaan walow haba noqdo kaa dadka kuugu sokeeye laakiin dadku maanta waxaasoo dhan uma jeedaan qofku mar hadduu waxa weeye uu yahay isagaa gruubkiisa waa u cududaaraya wuxuu u raaraadinayaa cududaar hadba meel buu ka soo gelinaya uma jeedo qofka in ilaahay dartii lagu jeclaado oo xaqa loo caddeeyo waa la iska indhatiray wuxuu yidhi waan ku dardaarmayaa markaasuu ducadii u dardaarmay wuxuu yidhi laa tadacanna fii duburi kuli salaa salaad walba markii aad tukatid inaad taraahid allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik waana xadiis saxiixa haddaba mucaad markuu nebiga saa baray ayaa waxaa dhacday mucaadna sidii oo kale ayuu sii baray saxaabadii iyo waxa weye taabiciintii iyo dadkii ka dambeeyey waxa uu warinayaa imaamu malik raximahu llah imaamu daar alhijra imaamu malik waxau warinaya kitaabkiisa muwaطa imaamu malik buu ku warinaya an abi idriis ayuu ka warinayaa abi idriis alkhawlani waa taabici jaliila oo aad iyo aad uga wariya maaragtay saxaabada wuxuu yidhi dakaltu waxaan galay buu yidhi masjida dimashq magaalada caasimadda suuriya weeye hadda loo yaqaan dimashq ayaan galay buu yidhi masaajidkii weynaa oo dimashq fa idaa fataa wiil dhallinyaro ah oo dhoolla cadcad ayaa dadkii la joogaan wuxuu yidhi dadkii oo dhan baa la fadhiya faida اkhtalafuu fi shayin asnaduu ilayh asnaduuhu ilay hadday wax isku khilaafaan isagay u soo celiyaan haddii uu arrintuu sheegana horay bay ka yeelaan oo ma khilaafaan isagaa un bay ka dambeeyaan fasa'altu waan weydiiyo waxaan idhi man haada ninkaani waa kuma qadarka iyo wanaagga dadka oo dhan saa u jeclaadeen oo qowlkiisa lagu qancayo oo aan la khilaafaynin oo wixii la isku khilaafo isaga loo keenayo war ninkaani muxuu ahaa fa qaaluu waxay ku yidhahdeen markaa haada mucaad ibnu jabal waa mucaad ibnu jabal see baan loo jeclaanayn rasuulka ilaahay baaba jeclaaday qof walba oo iimaan le waa jeclaanaya waayo ila nebigaaba ku dhaartay inuu jecel yahay wuxuu yidhi ninkii markaa arrintuu sameeye ufiirsada taabicigii mar alla markii loo sheegay inuu yahay saxaabigii mucaad ibnu jabel ayuu wuxuu yidhi subaxdii waagu markuu beriyey aroortii hore baan soo jarmaaday aroortii hore intaan salaadii subax la adimin ayaan masaajidka kusoo jarmaaday markaasaan waxaan arkay oo wuxuu rabay intuu masaajidka kaga soo hormaro inuu u sheego inuu ilaahay darti u jeclaaday xubbi iyo kalkacayl baa qalbigiisii galay wuxuu yidhi markaasaan waxaanba imid masaajidkii isagii iga soo hormarayba oo tukanaya waan sugay buu yidhi markuu salaadii dhamaystay baan u imid waan salaamay kabacdina waxaan ku yidhi inii la uxibuka fillaah ilaahay darti baan kuu jecla mucaad ibnu jabel wuxuu wuu dhaariyey ninkii allah buu yidhi ma ilaahay darti ilaahay ma kugu og yahay inaad ilaahay darti ii jeceshahay saddex jeer buu ku celiyey markaasuu ninkii dhaartay oo yidhi ilaahay baa igu og markaasuu wuxuu ku yidhi abshir muxuu u dhaarinayay marka inuu u sheego wanaagga iyo mansilada ay leeyihiin dadka ilaahay darti isku jeclaaday wuxuu yidhi abshir buu yidhi bishaarayso fa inii samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaan ka maqlay oo odhanaya qaala allahu tacaala wajabat raxmatii lilmutaxaabiina fiya waxay u waajibtay naxariistaydu kuwa ilaahay aniga aniga isku kay jeclaaday kuwa jacaylkoodu ku binaysan yahay lilah waalmujaalisiina fiya kuwa ilaahay darti u wada fadhiisanaya waalmutazaawiriina fiya kuwa ilaahay dartii isku soo salaamaya waalmutabaadiliina fiya ilaahay dartiina wax isku siinaya haddaba xadiidka waa xadiis saxiixa imaamu axmed iyo dabaraani iyo kulli baa werinaya oo waxa weeye waa saxiix sida imaamu alalbani raximahullah uu ku saxiixinayo fi saxiixi aljaamic asagiir haddaba ikhwaani fi llah wa akhawaati waxaynu u baahannahay inaan ilaahay darti isku jeclaano oo aynu wax kale iyo adduunyo kale oo dhan aynu isku mashquulin ee ilaahay darti isku jeclaano taa ayaa wanaagga lagu gaaraya qodobka saddexaad waxaan kusoo qaadaynaa taahiiru lxubi fi llah fi xayaati muslim taahiir aada u wanaagsan bay leedahay oo dadka ilaahay darti isku jeclaaday waxa ay noqdaan dad wanaagsan oo mujtamac wanaagsan oo qaymale bay noqdaan nebigana calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku beeray alxubu fi llah waalbuqdu fi llah fii quluubi asaxaaba saa daraaddeed buu nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam waladii nafsii biyadihi laa tadkhuluuna aljannata xataa tu'minuu ilaahay baan ku dhaartaye jeclaamaysa iimaan ruma laydinka heli mayo jannada geli maysaan ilaa aada iimaan saxiixa la timaadaan walaa tu'minuu xataa taxaabbuu iimaan saxiixana la imaan maysaan ilaa aada isjeclaataan awalaa adullukum miyaanan iga tusaynin calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum haddii arrin aada samaysaan aada isjeclaanaysaan mayda tusaa abshu salaama baynakum salaamta dhexdiina ku faafiya imaamu muslim baa werinaya haddaba salaamta oo la faafiyo oo qof walba oo qofka kaloo muslimkaa markuu arko yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxay keentaa alxub wanaag iyo waxa weeye maaragtay xubbigaasina wuxuu markaa keenayaa iimaan dhammaystirma saasaa marka loo baahan yahay ikhwaani fillah maantana waxaa dhici karta laba qof oo muslimiina intay iska hor yimaadaan inayna isu salaamin bal macalaasati shadiid dadka caamadaa waa u cududaari lahayn oo dadka juhaladaa waa u cududaari lahayn kuwo diintii garanaya baad arkaysaa aan isu salaamaynin oo maxay isku salaami waayeen leanno kana waa xisbi fulaan kana waa xisbi fulaan mid walbana midka kale ayuu la col yahay masaajidii kuma wada tukanayaan waxaad arkaysaa maanta haddaad soomaaliya fiirino masaajidii oo dhan waxay noqdeen waa laga bedelay dariiqii ay ku socdeen wa ana almasaajida lilah inay ilaahay dartii masaajidu noqdaan waa ka baxeen maanta waxay marayaan wa ana almasaajida lilxizbiya waliljamaacaat walilrijaal qolo walba mid bay samaysatay qolo qolo u ogol male kulli marka waxaasoo dhan adduunyo iyo hawo la raacayo weeye ma aha dariiqa saxiixa iyo manhajka saliimka ay waxay ahayd in la yidhaahdo wa ana almasaajida lilah falaa tadcuu maca allahi axada oo ilaahay dartii masaajida loo daayo ummadda muslimiintaana kulligood ay noqdaan ummad islaama oo addoommo ilaahaya oo ilaahay dartii isku jeclaada oo waxa weeye aan wax kale isku jeclaanin dariiqa saxiixa kaas weeye ikhwaani fillah ilaahiyga subxaana qaadirkaana haynagu toosi sidaa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wassalaam almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacda qofka mu'minkaa qofka kaleo mu'minkaa waxa uu u yahay sida dhismaha oo kale qaarba qaarka kale ay adkaynayaan waxaa la rabaa marka iimaan iyo xubbi iyo kalkacayl in inta lagu walaaloodo walaalo la noqdo la isjeclaado ee aan wax kale iyo qiimo kale iyo qabiil iyo waxaan meel laga gaaraynin aan la ysku mashquulin mathalu lmu'miniina fi tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim ka mathali ljasad alwaaxid buu yihi nebigu dadka mu'miniinta ee iimaanka saxiixa laga helay say isku jecel yihiin waa hal j hal qof oo kale xubin keliya haddii ay ida shtakaa minhu cudwan tadaacaa lahu saa'ir اljasadi bisahri wاlxuma caawa haddii far ku xanuunayso ma seexan kartid kulli waxa weeye jirkii o dhan waa ku xanuunaya haddaba taas ayaa loo baahan yaha marka inaad dadka muslimiinta oo walaalahaaya kulli ay ku noqdaan waxa weeye dad aad ilaahay darti ku jeclaatid mid walbana waxaad tari kadhid aad tartid aadan marnaba niyadaada dadka ku kala saarin wax khaldan oo aad diinta islaamka khilaafsan inaad iska ilaalisid ayaa la rabaa ikhwaani fillah wa akhawaati fillah haddaba marka haddaynu niri ilaahay dartiaa la isku jeclaado qodobka afraad waxaan ku keenaynaa inaan la isgoyn marka oo qadiica inaan la isku samaynin laa tuqaabicu akhawaatiha gabadha muslimaddaa waxaa la rabaa inaynan gabadha walaasheeda oo muslimaddaa ayna goynin oo ayna ka haajirin ninkana sidoo kale waxaa la rabaa qofka ninka walaalkiisa oo muslimkaa inuuna goynin oo una ka haajirin ee ay noqdaan ikhwa mutaxaabiina fillah inay noqdaan haddaba marka ikhwaani fillah ma aha macnaheeda inaan leenahay qofkii waa macsuum oo khalad ma geli karo la qof walba oo bilow aadmiya nebiyada unbaa macsuumiin ahaa khadac baynu gelaynaa kullu ibni aadin khadaa wa khayr alkhadaa'ina tawaaboon khadac baynu gelaynaa waa khaldamaynaa dunuub baa inaga dhacaysa maxaynu marka samaynaynaa nebigaa ina baray aadaabta ah qofka waad u cududaaraysaa walaalkaaya hadduu khalad kaa galay mar u cududaar mar labaad u cududaar mar saddexaad u cududaar u caddee khaladka ee waxa weeye ha goynin qofka intaad u cududaari kartid u cududaar bal u fiirso nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa maa tawaadatnaani fillah laba ilaahay dartii isku jeclaaday ma jiraan hadday jiraan ama islaamnimo isku jeclaaday fa yufariqu baynahumaa awalu dembin yuxdisuhu axaduhuma ma kala kaxaynayo labadaa qof oo muslimiinta ilaahay dartii isku jeclaaday dembi uu mid sameeyey oo macnaha khadac uu ku dhacay ma ku kala tegayaan waana xadiis saxiixa oo waxa weeye imaamu bukhaari baa ku warinaya fi ladab almufrad wa saxaxahu imaamu alalbani raximahu llah fi ladab almufrad ayuu ku saxiixinaya haddaba marka qofka waa inaad u cududaartaa maalin buu khaldami karaa labuu khaldami karaa waa khadac waa imaan karaa u cududaar oo waxa weeye walaalkaa u caddee haddii uu khalad kaa galo gabadha muslimadaana waa saa saas oo kale waxaa la rabaa inay u caddayso walaasheed hadday khadac ka gasho hadday erey khalad taraado inay u cududaarto ayaa la rabaa sidaa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wassalaam laa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fawqa halaathati ayaam u fiirso haddii caradii kaa badato ukhtii fillah oo aad qofkaani khaladkuu kugu sameeyey aad ka carootid nebigu waxa uu ku siiyey fursad waayo dabeecadda basharka dabiicaddaa waxay keenaysaa qofku hadduu caroodo isla markaba ma soo noqon karo dadku say u badan yihiin haddaba marka nebigu wuxuu siiyey dadka saddex beri saddex maalmood waa inay caradii kaa soo baaba'daa oo aad soo fekertaa oo aadan goyn qofkii walaalkaay ahaa waa hadday arrintu tahay adduunyo iyo waxay waxyaalo caro keentay laakiin qofku haddii diin lagu goynayo masalan mubtadic weeye diintiibuu bidco ku soo daray dadkiibuu bidco ugu yeerayaa bannaankuu la taagan yahay qofkaasoo kale waa haddii ay goyntu wax tarayso waa la goynaya xaqaa loo caddaynaya waa loo sheegaya hadduu ka joogi waayo dadkaa looga digayaa marka innaga soomaalida haddaynu nahay dad waxaynu nahay aan u bislayn waxaa la yidhaahdo in qofka xaqa loo sheego dad baad arkaysaa markii qofka khaladkiisa la sheegayo bidcadiisa tacasub baa gelaya qabiiliya ama tacasub xisbiya ama tacasub jamaacaada markaasuu leeyahay see hebel wax looga sheegi kara khada yaa ikhwaani fillah qofka khaldamay kaa'ina man kaan hadduu khaldamo khada'iisa waa loo sheegaya waana loo caddaynaya laakiin dariiq iyo asluub loo mara buu leeyahay ma aha in banaanka lala istaagayo ee qofka isagaa loo naseexaynaya waa loo sheegayaa nusuustaasaad ku khaldantay khada weeye arrintaa ka noqo haddii uu ka noqdo falilaahi alxamdu hadduu ka noqon waayo oo ummaddii ay gaartay arrintan ummaddaa looga digayaa markaa haddii uu qofku bidca uu u bareero oo waxa weye dadkii bidca uu dabaalsiiyana kaasi waa la radiyayaa ummaddana waa looga digayaa waana laga haajiraya waayo diintuu fasahaadinaya haddaba marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam saddex beri ka badan walaalkaa muslimka aa goynin wuxuu yihi yaltaqiyaani way kulmayaan labadii isgooye fa yucridu hada wa yucridu hada wa khayruhuma aladii yabda'u bisalaam waxaa labadoodii khayr badan isku carooday kii inta soo noqda salaanta bilaaba ayaa khayr badan haddaba markaa akhawaati fillah yaan la isgoynin oo waxa weeye la isku samaynin cadaawad iyo waxa weeye in la kala goo ee waxa weeye maarata la isku dulqaato saddex beri waxa weeye waa arrin inagu filan ee saddex beri ka badan yaynu waxa weeye maaragtay aynu kala maqnaanin haddii qofkii khaladba kaa galay way waxaynu kaloo markaa axaadiis badan baa ku soo aroortay arrintaas la macnaa oo waxa weye maaragtay wada caddaynaysa inaan la isgoynin oo nebiga calayhi salaatu wasalaam inooga digay uu leeyahay laa taqaadacuu walaa tadaabaruu walaa tabaaqaduu walaa taxaasaduu wa kunuu ikhwaanan kamaa amarakum allah laa taqaadacuu ha isgoynina oo ha isku dhabar jeedinina oo ha isku caroonina oo ha isxasdiinina oo walaalo noqda sidii ilaahay idii amray ay inama almu'minuuna ikhwa waatuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo ka sii daran xadiid kale nebigu wuxuu yidhi man hajara akhaahu sanatan fa huwa ka safki damihi qofkii walaalkii gooya sanad dhan oo aan wax cududaara uu ku gooya aan haysan waxa weeye oo diiniyana waa isaga oo dilay oo kale waana xadiid saxiixa sida uu ku caddaynayo alimaam alalbani raximah llah fi ladab almufrad haddaba marka qofka haddii uu diin aan lagu goynaynin oo sharkiisa laga cararaynin oo qof xun hadduu noqdo sharkiisa laga cararayo waa gaar laakiin wax yaroo la isku carooday iyo khaladaad dadka dhex maray iyo la isma goynayo ee waa la isku soo noqonayaa waxaana waa la iscafiyayaa waayo in la iscafiyo oo tasaamux uu yimaado ayaa wax walba ka wanaagsan asbaab badan buu nebigu inooga digay oo keeni ka dha in la isgooyo dhanniga ayaa ka mid ah nebigu wuxuu yidhi iyaakum wa dhann qofka waxun ha ka malaysanin fa ina dhanna akdab alxadiid dhannigu waa kan beenta ugu badan wuxuu kaloo yidhi nebigu walaa taxasasuu ey ha isbaarbaarinina oo ceebtiina ha dabagelinina oo dadka ceebahooda ha baarbaarin walaa tajasasuu ha isjaajuusinina walaa tanaafasuu walaa taxaasaduu wakunuu ikhwa wakunuu cibaad allahi ikhwaanan addoommo ilaahay oo walaala a noqda aad bay axaadiistu u badan yihiin uu nebigu inagu boorinayo inaynu noqonno walaalo aan marnaba waxa weeye walaalnimadooda iyo waxa weye ukhawadooda islaamiga aan wax jaraya jirin wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu xadiidkii dheeraa uu caddeeyey inaan qofka muslimkaa qofka muslimkaa dulmin karin oo dhibaato u geysan karin wuxuu yihi bixasbi imri'in min ashari an yaxqara akhaahu lmuslim qofka waxaa shar ugu filan inuu walaalkiisa muslimkaa uu liido hay oo uu yidhaahdo qofkaana waa qof liita kulu lmuslimi cala almuslimi xaraamun damuhu wa maaluhu wa irdu saddexdiiba maanta waa la xalaashaday soomaali haddaynu nahay waxaa la yidhi qofka muslimkaa qofka kale oo muslimkaa dhiiggiisu waa ka xaaraam dhiiggii waa la daadiyey maalkiisu waa ka xaaraam maalkii waynu boobnay cirdigii waa ka xaaraam sharaftii waxbaa loo dhimay kulli waxaad moodaa inayba nusuustaani ina soo gaarinba haddaynu soomaali nahay oo aynu ka indha tiran nahay laakiin jahli iyo diintii oo laga tegay bayna haystee diintu waxa weeye way axaadiistii way buuxaan culammaduna waa caddeeyeen oo way sharxeen ee innagii baa diintii waxa weeye kaga kaga sugan jahli iyo waxa weeye cilmi yari wuxuu kaloo nabigu inoo caddeeyey calayhi salaatu wasalaam labada qof oo isku caraysan oo isgoynaya inaan acmaashoodaba kor loo qaadayn wuxuu yidhi tuftaxu abwaab aljanna jannada albaabada ayaa la furaa yowma alitsnayni wa yowma alkhamiis maalin walba oo isniina iyo maalin walba oo khamiisa fa yukfaru likulli cabdin laa yushriku billahi shay-a waxaa loo dembi dhaafaa qof walba oo addoon ilaahay oo muslima oo aan ilaahay shirki u samaynin ay macnaha markaa aan shirki mushrik ahayn oo shirki samaynaynin dunuubtii yareeraydoo dhan waa loo dhaafaa shirkigu marka waa khatar ikhwaani fillah waayo hadduu qofkii shirki ku jiro dee camalba loo kor qaadi mayo oo camalkiisi waa khara laakiin macal shaahidkeennu hadda waxa weeye qof walba waa loo dambi dhaaf maxaa laga soo reebay ilaa rajulan kaanat baynahu wa bayna akhiihi shaxna ilaa qof rag iyo dumar ku doona ha noqdee laba qof oo isku caraysan oo cadaawad ay dhex taallo labadaa qof oo isku caraysan iyaga waxa weye waxaa la odhanayaa u kaadiya kuwaan ilaa ay dhexdooda xataa yasdalixa ilaa ay heshiiyaan oo xumaantu ka baxdo iyaga dib u dhiga loo dembi dhaafi mayo haddaba markaa qofka walaalkaaya oo muslimkaa intaadba u caraysnaan lahayd oo camalkaagaba la soo celin lahaa dee iskaba cafi waayo sababtu taasaa ka wanaagsan inaad cafidid camalkaagiina laguu kor yeelo oo ayna sabab u noqon in camalkaagiiba halkaa lahanimo waxaa kaloo nabiga yihi calayhi salaatu wasalaam oo ina faray inaynu dadka dhexdooda wanaag dhigno hadday labadii qof xataa isku caraysan yihiin in la heshiisiiyo oo wanaagga laga shaqeeyo oo islaax daati lbayn laga shaqeeyo saas daraaddeed bu nabigu wuxuu leeyahy ala wuxuu leeyahay abu darda radia allahu canhu waana sugnaaday isagoo xataa xadiidkaani marfuuc ah oo nebiga laga wariyey wuxuu yihi nabigu abu darda baa wuxuu yihi alaa uxadithakum yaanan idiin sheegaynin bima huwa khayrun lakum min asadaqati waasiyaam sadaqa aada wax sadaqaysataan soon aada soontaan war wax ka khayr badan ma idiin sheega salaaxu dati lbayn dati lbayn war labada qof dhexdooda inaad wanaag dhigtaan oo dadka heshiisiisaan alaa wa ina biqdata buu yihi carada iyo xumaantu hiya alxaaliqa waxay xiiraysaa diinta waayo xadiid kalaa cadaynaya ay ma aha waxay xiiraysa timahee waxa ay xiiraysaa diinta sida imaamu tirmidi uu warinayo isagoo marfuuca ayaa nebigu leeyahay miyaanan idiin sheegaynin wax ka fadli badan biafdal min darajati asiyaam والصلاة والصدقة war ma idiin sheegaa qaal waxay yidhaheen bela qaala wuxuu yidhi salaaxu daati lbayn war dadka dhexdooda wanaag dhiga oo dadka heshiisiiya faina fasaada daata albayn faina fasaada daati lbayni hiya alxaaliqa war dadka dhexdooda inay fasahaado oo dadkii xumaana dhex marto oo la isgooyo oo la dagaalamo oo la islaayo oo dhiigga la daadiyo waa fasaad weeye wahiya alxaaliqa riwaayadaha qaar baa waxay leeyihin marka hiya alxaaliqa laa aqulu taxliqu ashacra timaha ma xiirayso walaakin taxliqu ddiin diinta ayay xiiraysaa diinta ayay kaa xiiraysaa xadiidkaana waa xadiid saxiixa imaamu tirmidi iyo keyrkood baa warinaya wasaxaxahu alcalaamatu alalbani raximah llah fi sunan tirmidi wa adab lmufrad ayuu ku saxiixinayaa waa xadiid saxiixa haddaba ikhwaani fi llahi wa akhawaati waxaynu u baahan nahay inaynu dhexdeedna hagaajino oo waxa weeye aynu rabbigii subxaana qaadirkaa ka cabsano oo aynu u soo noqono allihii ina abuurtay oo waxa weye dhexdeedna aynu wanaag dhigno wixii xumaana oo inaga dhaca oo khaladana aynu iska ilaalino oo la iscafiyo waayo wanaaggu waxa uu ku jiraa in la iscafiyo cafiska ayaa aada iyo aada u wanaagsan inay dadku iscafiyaan oo wanaagga waxa weeye isku dardaarmaan ayaa aada iyo aada u habboon hal qodob baan ku daraynaa insha allah tabaar amase intii lagu dheeraan lahaa insha allah halkaa aan ku joojino haddii rabidno waayo weli baabka xoogaa baa kasii dhiman marka halkaas ayaan kusoo geba ku joojinaynaa waxaana idin dardaarmayaa kulligiin meel walba aad joogtaan inaynu ilaahay ka cabsanno aynuna rabbigii subxaana qaadirkaa daraaddiis ku jeclaano in sha allahu tabaaraka watacaala wallahu aclam wabilahi tawfiiq